barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkanina waa washington ku soo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinka imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemida geeska afrika
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa duhur salaaso ah bisha juunna waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anaa ismaaciil xuseen farjan
qodobada aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah machad ku yaala magaalada borama oo dhallinyarada ku tababaraan in ay helaan waayo aragnimo xirfado dhinaca nolosha iyo weliba dhiirigelin
waanu soo aragnay dhibaatada ay leedahay shaqa la-aanta kadeedka iyo in dagaallo iyo rajo la-aan lagu noolaado dhinac kale marka laga eego waxaan anagu soo weynay inaanay dhallinyarta naga dambaysaa waayin ayay ahayd marka ujeeddadu waxay ahayd in la helo xarun lagu darso oo lagu baadho duruufaha iyo caqabadaha nololeed ee dhallinyarta hortaagan sidoo kale qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah qayb labaad oo ka mid ah sheekadii ku saabsanayd waadhka jacaylka weedhsame ka furay magaalada hargeysa talow yaa la dhigay
hayo saamileelka waxaan la iskula yaabayn dee dadka wax jecel habeenkii way soo jeedaan berigii dee igu dambeysay saan ku ogaan jiray iminka dee hadday seexdaan wax xaaladda iga dambeysay laakiinse berigaariga igu dambeysay dadka wax jecel dee aan la joogi jiray habeenkii may seexan jirin dee kolkaa soo jeedku caadi buu ahaan jiray dee kuwana kolkaa kuwii horunbay dee la mid noqonayaan bay la tahay ismaaciilow jacayl habeen lala soo jeedo waa la yaab marba dhinac ayaad u guddoomaysaa waa soo fadhiisanaysaa waa ku noqonaysaa haye
hurda la-aan ahaa qodobada iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa oad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyada marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka ugu doorka rona sarkaal ka tirsan ciidamada dalkaasi urdun ayaa sheegay in qarax baabuur oo ka dhacay xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka siriya uu dilay lix askari islamarkaasna ay dhaawacmeen afar iyo toban kale qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka la yidhaahdo rugban halkaasi oo tobannaan kun oo qof ah oo ka soo cararay rabshadaha ka socda dalkaasi siriya ay qaxooti ku yihiin iyagoo isku dayaya in ay gudaha u galaan dalkaasi urdun ma jirto ilaa ay hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ciidamada dalkaasi urdun ayaa waxay sheegeen inay burburiyeen baabuur dhowr ah oo qarax ku lug lahaa hase yeeshee ma aysan bixin faahfaahin intaasi dhaafsiisan qaramada midoobay ayaa dalka urdun waxa ay ku diiwaan gelisay in ka badan lix boqol iyo konton kun oo qaxootiga reer siriya si kastaba ahaatee dalkaasi urdun oo dadkiisu ay ka kooban yihiin siddeed milyan ayaa waxaa ku sugan qaxooti intaasi ka badan oo aan la diiwaan gelin waxaana xukuumadda dalkaasi ay la tacaalaysaa lana daaldhacaysaa inay wax u qabato dadkaasi lacagaha qaadhaanka ee la siiyo musharaxiinta maraykanku waxay door wey ka qaadataa guusha ay ku gaadhaan ama ay ku tagaan aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo sida laga soo xigtayna guddida doorashada ee heer federaal ee dalkan maraykanka hillary clinton ayaa ilaa haatan heshay qaadhaan lacageed oo ka badan ilaa lix iyo labaatan milyan oo dollar bishii may halka ay bishan juun soo gashay ilaa labayo afartan milyan iyo badh musharaxa la tartamaya xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa isagu bishii may helay ilaa shan milyan iyo lix boqol oo kun oo dollar kharashka ugu badan ayay murashaxiintani ku bixiyeen dacaayadaha dhinaca telefishinada ee kontonka gobol ee dalkan maraykanka
ramadaana mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan maxamed cumar cusmaan waa madaxa macadka horumarinta aadanaha ee ku yaala magaalada boorama macadkan ayaa dhallinyada waxa uu ka caawiyaa inay helaan dhiirigelino iyo waayo aragnimo dhinaca nolosha ah waryaheena v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayuuna u warramay
macadka horumarinta aadamahu waxaa la asaasay laba sannadood ka hor labada kun iyo saddex iyo tobanka dabayaaqadiisii maxadku ujeeddada loo aasaasay waxay ahayd uun jawaab ku socotay baahi bulsheed oo daaran dhinaca dhallinyarada oo aanu aragnay aniga iyo dhallinyaro aqoon-yahana oo bulshada ka tirsan Eh, runtii sababahan u asaasnay waxaa ka mid ahaa eh, maadaama aanu jirin xarun ama eh, machad daraaseeya oo la faguraa oo u fiirsada oo u kuurgala eh, duruufaha nololeed ee dhallinyarada haysta eh, wax ka darsa kadibna dhibaatooyinka intuu darso la yimaada barnaamijyo falcelin ama jawaab u ah baahida dhallinyarada Eh, markii xarun noocaasa intaan arkaynay aan arki weynay baa ay dhalatay inaan anaguba la nimaano runtii annaga laftigayga anigaygan iyo tiimka ila shaqeeyaba eh, de waxaanu nahay dhalinyar dhulka ku koray oo dagaaladii iyo kadeedkii iyo rafaadkii badnaa ee dalka ka dhacay eh, wax- eh, kasoo dhex baxay Eh, waanu soo aragnay dhibaatada ay leedahay shaqala-aanta kadeedka iyo in dagaalo iyo rajo la-aan lagu noolaado Eh, dhinac kale marka laga eego waxaan anagu soo weynay inaanay dhallinyarta naga dambaysaa waayin ayay ahayd marka ujeeddadu waxay ahayd in la helo xarun lagu darso oo lagu baadho duruufaha iyo caqabadaha nololeed ee dhallinyarta hor istaagan kadibna eh, la inishiid gareeyo la- la halcuriyo barnaamijyo iyo iyo mashaariic jawaab u noqon karta baahiyaha dhallinyaradu leedahay ujeeddadu taasay ahayd Eh, shaqooyinka uu macadku qabto iyo areaska uu ka eh, dhinacyada uu ka howlgalo waxaa ka mid ah in barnaamijyo eh, tafkiiriya oo jihaynaya oo dhisaya habfikirka dhallinyarada iyo adduun aragooga eh, barnaamijyo eh, een, xirfado siinaya dhallinyarada oo tababaro badan oo xirfado nololeed oo ay ku maarayn karaan noloshooda eh, oo oo khibradda iyo aragnimada ay nolosha u leeyihiin kordhinaya Een, sidoo kale waxaa ka mid ah waax macadku uu leeyahay oo jihayn iyo iyo iyo la talin eh, dhinaca caafimaadka maskaxda iyo dareenka mental and emotional ama psychological counseling ah Eh, marka si guud shaqooyinkan qabanaa waa intaa Eh, dhinacyada kale eh, eh, eh, waxaanu la shaqeynaa jaamacadaha ku yaala guud ahaan somalilan Eh, soomaaliya jaamacadaha ku yaala puntland jaamacadaha ku yaala waxaanu kala shaqeynaa sidii ay xirfadaha nololeed ee ardayda jaamacadda ku jirta kor loogu qaadi lahaa Eh, adduun aragga ardayda iyo sida fik- habfikirka ardaygana loo dhisi lahaa moralka iyo niyadda ardayguna kor ugu kici lahayd marka saasaan hadda u shaqeynaa walaal shaqooyinkan qabanaana waa nooca waxaad sheegtay inaad cilmi baadhis iyo daraasad ku samaysaan dhibaha iyo fikirka ka hor yimaada dhallinyarada waxyaabaha ugu badan aad aragteen ee dhiba ee dhallinyarta haysata ee ka hor timaada maxaa ka mid a yacni dhibaatooyinka hortaagan dhallinyarada ee caqabadaha ku noqday ama inay shaqo doontaan ama shaqo raadsadaan ama ay badahaba ku dhacaan yacni maxaa ka mid a ee daraasadiinna aad ku soo saartaan macadkiinani Eh, waa runtaa walaal Eh, horta dhib waxaa laga bixi karaa waxaa loo heli karaa marka la og yahay ee aqoon durugsan loo leeyahay dhibtu waxay tahay Eh, marka intaanaan eh, dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhallinyarta haysta wax ka qaban ama intii karaana aanaan xal u keenin waxaan isku daynaa inaan dhibaatada fahno in ka badan inta da- mujtamacu arkaya markastay korodho fahamka dhibaatada iyo caqabadu waxa kordhaya oo soo dhowaanaya xalkii marka inta badan waxaan isku daynaa inaan u kuur galno oon baadhno oon daraasayno caqabadaha hortaagan nolosha caadiga ee dhallinyarada Eh, kadib markaasaan action action plan sameynaa oon la nimaanaa mashaariic iyo barnaamijyo iyo iyo iyo- iyo qorshayaal eh, dhimi kara ama wax ka qaban kara dhibaatada Eh, runtii dhibaatooyinka ilaa hadda hortaagan dhallinyarada ee maarayn iyo awood badan u baahan waxaa ka mid ah eh, in in dhallinyartu ay arkaan mustaqbal ay ku hiran karaan Eh, runtii eh, in dhallinyartu ay arkaan mustaqbal wanaagsan oo la daba ordi karo oo in loo shaqaysta ay tahay markaasay imanaysaa dhiiranaan inay u qaadaan nolosha Eh, dhibaatooyinka ugu weynee dhallinyarta hortaagan waxa weyaan ma arkayaan mustaqbal sa- fa- saafiya oo ku aadan shaqadooda mustaqbal ku aadan waxbarashadooda ku aadan caafimaadkooga ku aadan dhaqan dhaqaalahooga noloshooda caadiga ee basiskiska marka taasi waxay imanaysaa runtii in eh, eh, eh, la abuuro eh, vision ama aragti eh, ka turjumaysa doonista iyo rajada dhallinyaradu ay qabto eh, wax rumayn kara ama in dhallinyarta loo sawiro mustaqbal qurux badan kadib la dejiyo strategika lagu gaadhaa taana waxa runtii samayn kara uun dowladda matalaysa dhallinyarta iyo eh, maxay ahaydane bulshada guud ahaaneed Eh, dhibaatooyinkii caqabadaha kale ee dhallinyarta hor yaalla waxaa ka mid a runtii eh, arrintaad carrabaabtay oo ah shaqo la-aan in dhallinyartii kadib markay xirfadihii ay rabeen helaan inaanay fursad shaqo helin ama inaanay helaynba spacekii ay ku shaqayn lahaayeen waa caqabad weyn oo taagan ilaa haddana aan maaraynteeda qorshe rasmiya oo wax ka bedeli kari lahayn haddii ay dowlad tahay haddii ay ah, shacib tahay haddii ay bulsho tahayba
kaasina wuxuu ahaa maxamed cumar cusmaan oo ah madaxa macadka horumarinta aadanaha ee ku yaala magaalada boorama waxa uu rameeyey waryaheena v o a ee boorama haashim sheekh cumar good
duhur wanaagsan ramadaan kariim idil ahaantiinba halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a n ibraahim owshalet waxaan sii daynay waraysi ka hadlayey xasan daahir ismaaciil weedhsame n abwaanka inta badan sugaanta kala duwan sameeya iyo heesaha kala duwan ayaa wuxuu yidhi waadh baan ka furayaa hargeysa waxaana lagu daaweynaya mucaashaqaynta
dadka caashaqa uu rafaadiyey aad iyo aad markaa shalay shuruudo badan buu sheegay Aye.
qaybtan labaadna wuxuu kaga sheekeynayaa bal eh, dadkii sidii loo daaweynayay iyo dadkii la dhigayay iyo arrimo badan buu kaga sheekeynaya Aye.
wariyaha v o magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa waraysiga la yeeshay Ee, dadka qaar baa waxay weersamo isweydiin karayaan ee, dhakhtar baad dhigtay cashar baad u qortay cuudkii baad siisay faleen baad ku xidhay waxaad tidhi dharka casaanun baa laga xidhaa saamaleelka iyo soo jeedkana layskula mayaabo hayo saamileelka waxaan la iskula yaabayn dee dadka wax jecel habeenkii way soo jeedaan berigii dee igu dambeysay saa ku ogaan jiray imika dee hadday seexdaan waa xaaladda iga dambeysay laakiinse berigaariga igu dambeysay dadka wax jecel dee aan la joogi jiray habeenkii may seexan jirin dee kaa soo jeedku caadi buu ahaan jiray dee kuwana kolkaa kuwii horunbay dee la mid noqonayaan bay la tag ya dharkana casaana la xidho dee waa tan wadnaha iyo wax laysku soo sawiraa astaantiisaa dee wadnaha wadnuhuna dee waa dhiig moogti oo dee waa halkan dee dhiigga laga laga bamgareeya laga haba dee kolkaa waa astaantiisun bay noqonaysaa inkastoonu dhegeystayaashu sheegnay inay tahay khayaal ama hal abuur ee, ku salaysan curunta maskaxda iyo sugaanta ee, haddana culimaa u gaara ramadaan baa lagu jiraa jacaylku isagu qof inuu ku dhaco ma ka sooma dee waxaa ka horraysa su-aasha intaan la isweydiin isaga ma lagu waajibiyey dee in ilaahay qur-aanka wuxuu nagu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum soo maaha dee innagaa laynala hadlay dee weliba inta iimaan kalaa lala hadlay dee ilaahay iyo nebigiisa rumaysay dee intay isagu dee kolkaa kuma jira dee aayaddaasi waa exception dee ha ilaahayba kuma waajibin maxaalo dee niyow isagu waxa xun kuma jiro aniga xaggayga waxa xun ee laga soomayo isaguna inaga soomi maayo dee innaguna ka soomi mayno kolkaa jacaylkuna dadka wuu ku dhacayaa isaguna dee wuu inagu dhacayaa ma kala soomi karna dee jacaylku waayo waa iska noloshii moogdasho aanu imaado maase kala jirta iyadana la yidhaahdo waxa weeyaan waxay ahayd jacaylka ruuxiga ma maqashay ninka la ydhaha jalaaludiin ruumi ee suufiga ah Wa- waa nin dee tasawufka waxaan la ydhahda dee waxaa jira dee jacayllo waxaa jira tasawufka iyo suufiyisamka loogu dhex tago nimankan dee suufiyaashii jacayl baa jira dee ay aaminsan yihiin jacaylkaasi waa kan la ydhaahdo jacaylka aan anaaniga ahayn ee dee ruuxiga jacaylkaasi waxa weeyaan waa jacayl aan shuruudo haba yaraatee wax shuruudo oo uu wataa ma ma jiro de waxba isagu shuruudo kuma xidhi qofkaa uu jecel yahayna isagu ma tafaariqaysanayo jumlad buu ku jecel yahay qofkaasu isagu de qofkaasu jecel yahay qofka de jacaylka noocan yaaya macni macni hadduu iin leeyahay qofkaas iyo haddaanu lahayn baddu hadduu buu ku jecel in leeyay hadduu aanu kuu roonayn hadduu ku xumeeyo hadduu kaa sii jeedo aduu qofkaad jeceshi laakiinse adiga waxa kaa soo gelaya isaga ma je- kolkaa meeshani saylad maaha waa jacayl wuxuu ka soo horjeeda qaabkan dee j- sayladnimadaa dee wax isweydaarsiga haddaad ii qosasho oon kuu qoslaya haddaad igu farxdo oon kugu farxaya waxaasu dee isagu kolkaa waxa weeyaan haddaad carootana anu waan kugu farxsanahay uun haddaad sii jeedsatana waan kuu soo jeedaa waa sa- waa ka kalgacal noocaasiya yacni duruufuhu ma gediyaan madgadiyayaan ha waa kalgacal dhaba kolkaa waa kalgacal aan ku dhicin meelahan sokeeye waa kalgacal ruuxda ku dhacay qudhuu ku dhacay kani ma fahantay deetana waxaa ku jirtay haddaad iga rooraysiiyo haddii aad raacaysaba rajuun baan kaa qaba haddaad raas ila degtiyo haddaad reer kala dhaqdaba halkaa rubadaad ku taal haddaad raran igu gubtiyo haddaad rays igu furtaba si weyn baan kuu rabaa haddaad iga raysatiyo haddaad isa soo rogtoba ruuxdaydani baa ku jecel haddaan kala raagna iyo haddaan kala raar degnaba ruculaan kugu goobaya rukuucda sujuudda iyo salaadaha raatubtaa adaan rabbi kaa barya halkaan aadmigu ratiyo ku furin rarka een la tegin cirjiidha iyo raagaha adoo ii raacay oon halkaa ku rafiiqnay bay riyadu ii horkeenaysaa adigo inagoo jubiter iyo tagnay buu leeyihin sa- iyo sateen ha meerayaashan dee la idhaahdo cirjiidha iyo raaguhu waa s- waa- waa waa jubiter iyo sateen kan la idhaa weeyaan ka lixaad iyo ka toddobaad nololibaalka kama surowdo kolkaa isaga waa takhayulkiisi baalkaa la galay kolkaa waxaa ku sii jirta anigu haddaan arka meel qurux badan waxaan is idhahdaa nin halkan yaa adiga iyo iyadii un idin keena yacni nolosha wuxuu arkaba wuu soo gelinayaa moogta oo oo meel ay ka maqnaan kartaa ma jirtaba ha ama dee isagaba dee hadday gabadhu hayana de waa kalgacal noocaasi oo aan u baahnayn isagu muxuu ahaaye shuruudana ma laho qofkani hadduu xumeeyo adna waa inaad ka ka carartaa waxaas ma jiraan waa kalgacal ruuxaaniya de waa ruuxi de kani way eh, xasan daahir caynu taas um sii raaco mar haddaad tidhi jacaylka noocaasa shuruuda isagu ma leh bal dhinac kale iska taag ama hal abuurkaaga awaanimaha kusoo dhacdo ama la kulanba dad badanood la kulmayso oo iyagu dhibanow ah Eh, ma jiraa mid isagu shuruuda wata de waa daf de waa kan dadka imika ku dhacaa kan dadka ku dhacaa imika waa iska suuq oo kale moogti waa waxbaa waa waa waa waa waa mu- waa waa waa waa mutual waa laisweydaarsan waxba iswey hadiya jeer kan anu aan ka hadlaya waa qof ku dhaca labada qof xitaa inta badan laba qofoo marxaladan halkan kalgacaylkan wada gaadhsiisani inta badan probability ay isku helayaan baa horta iska yarba maad fahantay macni fursadaha isku helayaan haddaanay meel xadraa ay iska helin de haa xadarooyinka dee dadka ay joogaan de laakiin se inta badan kani waa kuda dhinac ku kooban laakiin se qofkani waa qof aad u samir badan allaha inaga yeeleen waa qof aad waa qof aad u samir badan qofkani midhi kale tigiska ka mid tahay inaanad bayshankaaga sheeg sheegin moogti macni anshaxaanay ka mid tahay inaad qofka bukaankaa sheegin Aa, qofka bukaanka ma sheeg sheeg magaciisa halkuu galo waxa hayo waxaas oo dhan inteeda way qarsoon yihiin ma fahanti Xogtiisa oo dhan.
wax idin gaara dee idinka ilaa inagii dhakhtar baynu ahay goorahanba ma fahanti
waxaan filayaa awaadhka jacaylka dad badan ibraahimna waa la dhigi doonaa weliba qolada aadka u soo jeedka badan Ha, oo jiif iyo joog buu loo diiday jiib iyo joogba loo diiday xasan daahir ismaaciil weersame oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayuu ahaa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o weliba qaybo kaloo xiiso badanna maalmaha soo socda waad maqli doontaan ibraahim dhinacii ciyaaraha ayaan bal markana jallaacaynaa jamaal axmed cusmaan waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno qaaraddan maraykanka waxaa ka soconaya coba america centenario oo ay ka qayb galayaan dhowr waddan oo waqooyiga maraykanka iyo koonfurta maraykanka ka mid ah samafaynalaha ayaa waxaa ciyaari doona caawa waddamada argentina iyo maraykanka iyadoo islamar ahaantaasina labada kooxood ay isku diyaarinayaan inay faynalaha usii gudbaan tababaraha xulka kubadda cagta maraykanka ayaa sheegay inay aad u rajaynayaan inay ka gudbaan xulka dalka argentina islamarkaasina ay koobka sanadkani ku guulaystaan iyadoo argentina ay ugu dambaysay muddo ka badan labaatan sano inay ku guulaysato koob muhiima hase yeeshee waxaa laba xil ciyaareedyadii ugu dambeeyey ee koobka adduunka iyo kooba amerika labaduba ay argentina noqotay mid ku guuldaraysataa faynalaha in ay ka adkaato kooxihii ay la ciyaaraysa ee jarmalka oo laba kun afar iyo toban koobka adduunka kaga guulaystay iyo sidoo kale xulka dalka chile oo rigoorooyin kooba amerika kaga guulaystay sanadkii laba kun shan iyo toban dhinaca yuurana waxaa soconaya koobka yuuro laba kun lix iyo toban waxaana shalay xaqiijiyeen in ay ku biiraan kooxihii usoo gudbay wareega xiga dalalka switzerland iyo faransiiska iyadoo horey ay sidoo kale ay u xaqiijiyeen wadamo dhowra oo spain iyo talyaanigu ay ka midka yihiin inay wareega xiga usoo gudbeen waxaase hadaleyntu ahayd cidda kaalinta koowaad kusoo bixi doonta gruubka b hase yeeshee wals oo ka adkaatay xulka dalka ruushanka ayaa waxa ay noqotay mid markaasi ka faa'iidaysatay barbardhaca england ay la gashay xulka dalka slovakia sidaa daraaddeedna gruubkaasi b waxaa koowaad kusoo baxay xulka waddanka wals iyadoo england labaad kusoo baxday gruubka e waxaa koowaad kusoo baxay faransiiska switzerland ayaa labaad kusoo baxday waxaa galabta la ciyaari doonaa waqooyiga ireland iyo germany oo wada dheeli doona iyo sidoo kale ukraine iyo poland ayaa wada dheeli doona poland iyo germany waxay isku haystaan cidda kaalinta koowaad kusoo bixi doonta maadaama labada kooxoodba ay yihiin ay leeyihiin min afar dhibcood sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa turkey iyo czech republic spainna waxay la dheeli doontaa xulka dalka croatia haddii spain laga adkaado xulka dalka croatiana ay soo adkaato waxaa kaalinta koowaad kusoo bixi doona xulka dalka croatia oo hadda afar dhibic gruubkaasi iskale spain ayaase hogaaminaysa gruubka lix dhibcood ee ay leedahay czech republic hal dhibic ayay unba iska leedahay turkiga welima badin bareejona ma gelin oo wax dhibca iskama lahan dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halka aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararka ugu dambeeya ee dhinaca ciyaaraha haatanna haddaynu dhinacaas iyo magaalada laascaanood aadno dhallinyarada laascaanood ayaa fursad shaqo abuur ka samaysta bisha ramadaan ee barakaysan kuwaas oo iibiya qaraha ama xabxabka kaas oo laga keeno deegaano kala duwan dhalinyaradan ayaa miisas dhigta jidka agtiisa kuwaas oo aad arkaysid goob kasta oo ay la fadhiyaan dhalinyaradan ayaa qaarkood sidoo kale waxay iibiyaan timirta iyo saambuusaha oo lagu afuro xilliga ramadaanta wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan ku eegaya xilliga rabadaanta ayaa waxaa si weyn looga ganacsadaa qaraha kaasoo fursad fara badan oo ah dhallinyarada haddaba qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ayaan waxaan ka waraysanay siday uga ganacsadaan qaraha iyo faa'iidada uu leeyahay iyo sida dadka magaalada laascaanood ay u jecel yihiin magacaaga adoo ku bilaaba iga warran ganacsiga qaraha iyo sidaad uga ganacsanaysaan waxaan arkaa dad badan ayaa kula taagan waa ganacsi dabishaa barakaysan weeye dadkuna way ku afurayaan aad iyo aad buuna u barakaysan yahay waxaanu keennaa looga baabuura waa la dhammaystaa faa'iido wacan uunu ka helnaa dadka kale kasii ganacsadaan faa'ido wacan bay ka helaan aad buu noogu fiican yahay suuqiisa ilaahayna hanoo barakeeyo kuwa beeraleyda kuwa gaadiidka annaga kuwa kasii ganacsanaya oo sii jijeexaya wuxuuba waa een, mid aan faa'iido ka helin ma jiro bal waxaad iga warantaa xilliga rabadaanta oo kale midinka sii fiican yahay haa rabnaanta ugu wacanba rabnaanta bilaahka laba mid ahaaba Warka. haa
wax badan baad iibisaa wax badan dhowr boqol baynu iibinaa maanta sideyaabaha idinka gataa Een, dad badan xagga kelyaha oo kale waa ay u cunaan oo dawo ahaan bay u isticmaalaan dadna dee sharaab oo kale u isticmaalaan dadna een, oonkuna uu naga biyaa bay yidhahdaan marka bisha rabadaan een, een, barakaysan si weyn baad ugu faraxdaan haa haa haa haa xaddigii hore xaddi ka fara badan baad gadaysaa haa haa hadda kan xagee laydinka keenay kanada dayaxa aduu cergaabo koonfurtima wuu yimaadaa laakiin wuu yaryahay ay magacaadna qarahaad ka ganacsataa qaraha ganacsada waxaa layidhaha xasan mahad mire xasanka gaalmaha magac dheerhay qaraha waxaan ka codsanaya dadka ganacsatada ku dhaqan gobolka sool dhulku beere iyo biyaba waa leeyahay waxaan ka codsanaya inay beebeertaan xabadda qaraha gaalkacay waxay nooga timaadaa muddo eh, lix doollar bay nooga timaadaa Eh, kadibna waxaanu siinaa toddoba dor ilaa sideed dor waxaan ka codsanaynaa dadka u dhashay gobolka sool inay ka ganacsadaan qa- beere- beeraha oo ay beertaan qaraha Een, bal ka waran bisha rabadaan aad meel kasta waa lagu googoynaya dhalinyaro badan baa ka shaqaysanaysa maasha allah waxaan ku- eh, kaga qa- ganac- eh, kaga ku jeexeexaa meheradayda horteeda aan ku jeexeexaa waxaan ka helaa faa'iido aad u ballaaran baan ka helaa casarkii markaa rawaxaysa oo kale ka waran lacag adigoo sita badan maasha allah anoo xaafadayda anoo barakaysan baan ka tagnaa meesha oo shaqaysanay labadeydaba aniga meheradayda haye adiguna gaari baad wataa qaraad qaadaysaa anigu bajaaj baan wataayoo dee waan u qaadnaa inamada een, ka shaqeeya qaraha oo ka jeexjeexo alxamdulilah waa dhowrkanaga dooro waana siiyaan dee markay lowdha ugu qaataan
dhalinyaro fara badan baad ku aragtaa xilliga rabadaan Ah, dhalinyaro fara badan haa aad iyo aad dhalinyaro fara badan baa dee gu- ku xidhan oo aan hore uga shaqayn jirin dee awal ilin bisha ramadaan isticmaalkiisa badan qaraha moogtaha dabeetana bisha ramadaan qa- aad iyo aad bay dhalinyaradu dee kuwa fara badan oo ama wax kale ka shaqayn jirin ama bilaa camal ahaba qara ka shaqeeya dabeetana camal fiican baan ka helaayo maalinta waxaa laga yaabaa inaan toban nin oo dhalinyaro istaqaanin halkaa halka qara iga soo qaad labaatan mid soddon mid afartan mid dabeetana dhowr doorar ku siiyaanba ka mid a dhalinyarada ka shaqaysanaysa qaraha oo si weyn ugu faraxsan in shaqadan ay tahay Een, bisha rabadaan mid ay ka shaqaystaan adoo magacaa ku bilaabay bal iga waran bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdirashiid cabdulaahi xuseen Eh, bisha barakaysan rabada waxay noo tahay fursad weyn waxaa noo soo baxda shaqo eh, qaraha xabxabka iyo timirta iyo sida eh, saamuuska iyo waxaasoo kale qaraha ugu ugu fiican xagga suuqgeynta maalintii waxaan qalnaa ilaa konton xabo sadaqada waan ka bixinaa waxna waan ka helnaa Bal iga waran marka bilaha kale oo dhan- dhalinyaro badan aan lagu arkin baa jirto marka bisha rabadaan soo gasho miiska ula kala baxe bishaas ganacsiga aad u socda oo qaraha aad buu wuxuu leeyahay jaanis buu leeyahay dadkiiba aad u ahraadanoo qarahana allaa sankoreeyeydii aad buu u soconayaa
ka war xaggee laga kala keenaana meelaha laga keena waxaa laga kala keenaa ceerigaabo xaysimo taleex waxaa laga kala keenaa een, hargeysa adugu meelo badan baa laga keenaa hawska kalabaydha xalin
Een, een, een, marka maxaad is leedahay dhalinyaradu inay shaqada ku dhiiradaan oo la shaqaysto fursad noocmaa bay noqonaysaana fursad muhiima weeye fursad muhiima weeye ay naftooda iyo na- bini'aadan kale ee masaakiinta ay ku qancin karaan Na- inay shaqaystaan haa shaqaduna ha socotaan leeyahay dhallinyaraduna shaqaa sharaf le baan leeyahay
marka waxaad leedahay dhalinyarada shaqooyinka markii hore ka hadhay inay dib shaqooyinka dib uga bilaabaan waxaan leeyahay dhallinyarada shaqooyinka jecel inay shaqaystaan oo haddii ay maalin ka xumaato aysan fadhiisan oo san odhan waad fashilanteen ay halkaa hore uga socdaan taa maalinta ay fashilmeenna cashar baan ka bartay way to go hore uga socdaan maxaan gataa waxba ma- waxba ma haysta maxaan gataa وحلا واحد استمت واحد سودا ويا ولا واحد يقول فين بيت قدام السوق يمن يمن باكاين عبان باكاين واحد bishii hore ku santay
sanad horaa ku soomay weligay baan jiray weligay Ya, dabeedna waa garanaysaa waa harawe baan dabeedna oo boqola waa waxa la dhahramla
maxaa iibsanaysa qara iibsanaya halka bisha rabaan waa abdi qariga oo isku wanaagsan yihiin
qiimihiisa ka war qiimihiisu joonya wax yar dee halka boqol kun xabadka qaraha
waxaad dhegeysteen warbixintii uu noo soo diray wariyahana v o a ee laascanood cabdikariim olol haatana dhegeystayaal annagoo mar kale idinle ramadaan mubaarak ayaan idin soo qabanaynaa qasiidadan
صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد أول إيو آخر أتواي الله وينا كسو إشارتي أول إيو آخر أتواي الله وينا كسو إشارتي أنبياء شاتها إمام قد أحمد أمسيلك ما لأومي أنبياء شاتها إمام قد تمثيلك وعلى أمي صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد
qasiidadaasina waxay gebagebe u tahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo intayn afarta kulmayno waa daanduray anoo ismaaciil farjaray iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo idin leh sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد isimadaada urkee ku yaale axmed ammaanta ku oomi maaye isimadaada urkee ku yaale axmed ammaanta ku oomi maaye asal samow aamina igaarteed adiga haawa imaam jabriile asal samow aamina igaarteed adiga haawa imaam jabriile
This program has come to you from the Voice of America, Washington.